بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وحين مريني باب العفو والصفح عن الناس باينو سعودي عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والله ما أمر بها إلا أن تؤخذ من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم وهب بن كيسان أبو نعيم المعلم qaala wuxuu uhi samictu cabdallaahi bnu zubayr waxaan maqlay cabdillaahi bnu zubayr oo yaquulu leh waa saxaabigii cabdillaahi bnu zubayr oo yaquulu ka dulle cala lmimbari mimbarka guudkiisa kale yani isagoo khudbadaynaya cabdillaahi bnu zubayr ayaan maqlay isagoo leh wuxuu akhriyay aayaddan qur-aanka khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin khud ilcafwa cafwiga qaado waamur bilcurfi wanaaggana dadka u sheego amar wa acrid can iljaahiliin kuwa jaahiliinta ee maangaabkaana isaga jeeso haw jawaabe khud ilcafwa markaasaa cabdilaahi wuxuu yidhi qaala wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa umira bihaa lama amrin cafwiga ayuu ka hadlayaa an tuukhada in laga qaato ilaa min akhlaaqi innaas dadka akhlaaqdooda in laga dhex qaato mooyaane wax kale lanagama amrin laynama amrin marka khud ilcafwa waxaa layna amray dadka akhlaaqdooda in lagala soo dhexbaxo cafwiga wallaahi allah aan ku dhaartay la aakhudannaha minhum waan ka qaadan doonaa maa saxibtuhum intaan la joogo intaan saaxiibka la ahay intaan la socdo ee aan dhex joogo cafwigaasaan ka qaadan doonaa dadka akhlaaqdooda ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin waa aayad ka mid a aayadaha tarbiyada qofka uu rabo naftiisa inuu tarbiyadeeyo amba qofka doonaya ehelkiisii cidda uu gacanta ku hay inuu tarbiyadeeyo waa aayad tarbiyad weyn xambaarsan waa qofku inuu dhaafitaan leeyahay cafwi inuu leeyahay inuu dadka wanaagga u faro oo wanaagga uu u sheego oo aanu ahaan qof aamusan oo xumaantiio agtiisa lagu sameynaya aan ka dhiidhiin wanaaggiioo laga tegay aan ka aamusin waacrid can iljaahiliin jaahiliintana isaga jeeso jaahilka waxaa looga jeedaa bartan dadka kuu gardaroonaya ee maaragtay waxaan gar ahayn kuula imanaya ha u jawaabin faraa ka qaado maaragtay kaanama inaanad maqlayn oo kale ka soo qaad cabdillaahi marka aayadda qur-aanka wuxuu ka daliishanaya xagga hore labada dambe hay joogaane horta cafwiga cabdillahi bnu zubayr radia allahu tacaala canhu dee wuxuu ahaa nin xilli xilliyada ka mida mas-uul noqday oo xilligii khilaafaadka muslimiintu ay bilaabmeen wuxuu ahaa ninkii xijaaj iyo maxaanku dhaha sham ma dhahdo ciraaq qeyb fara badan oo ka mida yacni yaman meelo fara badan oo ka mida muslimiinta ayuu xilli haystay oo xilligii yaziid ay isku dhaceen dagaal fara badan baa dhex maray ilaa laga soo gaadhayay cabdilmelik bin marwan ee maaragtay arrinkiisu wuu socday marka wuxuu leeyahay aayadda qur-aankaabaa miisaaniye noqonaysa wallaahi maa umira biha ila an tuukhada min akhlaaqi الnaas wallaahi laakhudannaha minhum ma saxibtuhum waxaan ku wadayaa dadka inaanan maaragtay aanan inaan u dulqaato oo aanan ka aargudan oo qofkii khalad sameeyaba aanan kula boodine inaan ka qaato cafwiga khud ilcafwa cafwiga ka qaado akhlaaqda dadka way fara badan tahay teeda wanaagsanee teeda xumaba way badan tahy markaa markaad kala miidhato waxaad kala baxdaa cafwiga wamur bilcurfi bimacnaa almacruuf macruufka wanakii sheegnay waa wax alaali wixii shareecadu ay wanaagga u taqaano walow dadka xumaanba ha u yaqaanaane waacrid can iljaahiliin jaahiliintana ka jeeso jaahiliintana warkooda waxba ha ka soo qaad haday wax kugu yidhaahdaan waxba ha ka soo qaadeen waacrid can iljaahiliin jaahiliintana ka jeeso yacni way adag tahay qof caalima oo qof jaahil ah isku dhaceen qofka caalimka inuu ka adkaado aad bay adagtahay qofka caalimka iyo qofka jaahilka hadday islaayaan ka jaahilkaabaa badinaya haddaad doodaan adigoo aqoon leh iyo isagoo aan aqoon lahayn haddaad murantaan wuu kaa badinaya leanna meeshuu ka hadlayo qofka caalimka ahiyo iyo qofka jaahilku meeshuu ka hadlaya waa meel aad u kala duwan waxaa laga yaaba waxaan qofkan uu leeyahay inaanu fahminba ayaa suuragala marka asraarka iyo murankana lagama badiyo dhulkaaga dhinaca ayaan la dhigin ayuu ku shaqaynayaa qofkii caalimkana de waxyaaba fara badan baa qabanaya marka dood dooda lala doodiyo qofka jahalka in la yareeyo ka aargoosga laga aargoosanayo in la yareeyo haddiiba aad dareento qof kugu adyadoonaya kugu gardaroonaya dhinaca xilmiga iyo dulqaadka qofku inuu badiyo oo aanu ka arsan qaala wuxuu yidhi wallaahi maa umira biha lama amrin ilaa an tu'khada ilaa min akhlaaqi اnnaas dadka akhlaaqdooda in laga qaato mooyaane wax kale laynama amrine wallaahi allaan ku dhaartay laaakhudanaha minhum dadka waan ka qaadan doonaa cafiga maa saxibtuhum intaan la joogo intaan noolahay waan qaadanaya can taus ibnu kaysaan abu cabdiraxmaan alyamani alhamadani can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam callimuu wayasiruu walaa tucasiruu waidaa qadiba axadukum falyaskut xadiiskaa hore waa xadiis saxiixa bukhaari baa soo wariyey iyo abu daa-uud waana xadiis saxiixa xadiiskan labaad daauus daauus ibn ibnu kaysaan ayaa la odhan jiray abu cabdiraxmaan alyamani alhamadani de waa saa dareemaysa waa nin taabiciya oo wuxuu ka warinaya xadiiska cabdillaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu nin cilmi badan oo caabida oo zaahida ayuuha xilligaas saxaabadu ay dabayaaqo kusii noolaayeen taabiciintuna ay bilaabmatay waa xilligii had iyo jeer dowladda islaamku ay saldhigtay oo hanti fara badan iyo xoolo fara badan la helay marka dadku markay dee adduunka arkaan iyo maalka way kala baxaan had iyo jeero dadka qaar baa dee si aan wanaagsanin u socda oo cilmigoodii si ugu gabraarta oo dadka madaxda iyo aqniyada iyo shilinku meeshuu yaallay iyo meelahaaso lagu arkaa laakiin ninka caalimka ah xilligaasi dee miisaan buuha waxaa lagu miisaamayey qofka sida ay adduunka isku yihiin haddii isagu uu leeyahay adduunyada sidula ugu macaamilayo inuu bixinayo inuu bakayl ku yahay dadka hantida haysta siduu ula macaamilo iyo siduu ula dhaqmo iyo siduu usoo dhoweeyey siduu aga dhowdhow yahay miisaan weyn bay ahayd marka wuxuu ka mid ahaa ninka la yidhaahdo daawus ibnu kaysaan oo taabici ah isagaa sheegay konton ilaa toddobaatan inta udhaxayso asxaaba ayaan ayaan la kulmay nin zaahida ayuhoo caabida adduunna aan dan ka lahayn waxyaabaa dhacay waxaa ka mid ah hishaam ibnu cabdilmelik xilligii sibuu noolaa hishaam ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu ihi asxaabtii wax ka mida meelaha ma joogaan asaabtu way dabargoda markaasuu haddaba waay waxay ugu yeedhaan nin caalimahoo raggii asxaabta ku soo xigay ah markaasaa lagu yihi dee daawus ibnu kaysaan baa jooga masuu isagabaa igu yeedha waa loo yeedha hadda mar kasta idinku fiirsada cidda la doonanayaa waa ninka caalimka ah cidda baahanina waa xaakimka waa ninka meesha joogay maarata madaxweynaha mar walba ninka cidda baahan waa cidda cidda loo baahan yahayna waa ninka caalimka ah dabadeedna waa la doono waa loo yeedho masaajidkiis isagoo jooga ama gurigiis baa laga soo kaxeeyey waxa la yidhi amiiralmuminiinki baa ku doonaya ina marya buu ku dhawaayey wuu soo raacay markuu soo galay ayaa wuxuu sameeyey wax kale ma samayne gogol baa ag taalloo markii gogoshii arkay ayuu labadii kabood la baxay dabadeedna wuu iska fadhiistay wuusoo wuu soo socday muu salaamin assalaamu calaykum ya amiira almu'miniin baa lagu odhan jiray ma salaamin iska aamusa had iyo jeer iyo abaa fulaan ayaa la ydhahaa kuniyo uma samaynin halka dhinaciisana wuu soo fadhiistay halkan ka xigta waa meel mamnuuca in la fadhiista halkaasi dadku halkaasi farfadhiyan isaguna meel weyn oo sariir weyn oo ka horeysa dadka oo khatara oo keligii uu leeyahy buu fadhiyaa markaa muxuu israaciyey inuu kabiis ka bixiyey inaanu salaamin kuniyadiisi inaanu ugu yeedhin iyo inu soo dhinac fadhiistay hishaam ibni cabdilmelik shalay mooye doraad ay naftii kala tageen wuxuu ku sigtay inuu dilo hadda ninkani muxuu sameeyey ninkani wax dembiya ma samaynin wuxuu dareemayaa waxoogaa in la yaro bahdilay ninkii odayga ahayo madaxnimadiisa aan la muujin isna waaba intuu ujeedaba dabeete wuxuu yihi uu soo fadhiisan su kayfa kayfa anta ya ya hishaam kayfa anta ya hishaam waar hishaam bal iska warram si caadi sidii qof caadi oo kale waar ya hishaam waar bal iska warram ayuu ku yihi dabeete waa cadhooda markuu arkay inuu cadhaysan yahay lama hadlo wuu iska fadhiil iskaa loo yeedhay wuxuu sugaya waxa loogu yeedhay dabeete wuxuu yihi afar khalad baad igu samaysay intii buu tiriyey kabaad bartaa ku bixisay imaad salaamin kunyadeedii imaad sheegin dhinacaygana waad soo fadhiista adin waxbay weydiin wuxuuhi afarta baan kaaga jawaabeen kabaha aan bixiyey maalin kastaba ilaahay hortiisa waxaan bixiyaa kabaha ilaahay igumana cadhoodo igumana canaanto bimacnaa wuxuu le adigii markaa ilaahay waa iyama waa runtaa buuri wuxuu hi imaad salaamin oo maad odhan yaa amiira almu'miniin assalaamu calaykum ya amiir iyo kunyadii xisaabtii ismaad raacin wuxuu hi waa runtaayoo ismaan raacino ya amiir almu'miniin kugumaan odhan waayo mu'miniinto dham raalli kaama aha waa ya amiir almuminin macnaheed waa maxay waa amiirkii mu'miniinta oo dhan ow soo maaha waxaan ogahay buu yihi mu'miniinta qaarkood inaan raalli ka ahayn marka waxaan ka cabsada inaan beenaala noqdo haddaan ya amiir almu'miniin oo mu'miniinta qaarna aanay ku ogolayn waxaan ka cabsooday inaan beenaale noqdo dhinacaagaan soo fadhiistay waati hoos fadhiiso markaas meel saraayu fadhiyaa isna dadka meel hoose fadhiyaa markaa wuxuu leeyahay waxaad tidhi hoos fadhiiso halkaas soo fadhiiso adna waad xiisaynaysaa waad jeceshahay cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu waxaan ka maqlay idaa aradta an tandura ilaa rajuli min ahli الnaar haddaad doonayso inaad aragto qof ehlunaar oo adduunka guudkiisa jooga fandur ilaa ilaa rajulin jaalisin waaad waxaad eegtaa nin fadhiyo meel wa xawlahu qowmun qiyaam oo hareerihiisana qaali taagtaagan yihiin markaad soo gasho meesha waa inaad istaagto isna wuu fadhiyaa dadkuna way taagtaagan yihiin ixtiraamay ixtiraamayaan lama fadhiya xataa fadhiga waa qalda markii hore wuxuu doonayaa marka uu soo galay inuu salaamo yaa amiira almu'miniin yaa abaa fulaan yaa kidaa dabeetana uu istaago marka isaga oo taagan uu su-aalo weydiiyo kana uu fadhiyo markaasa wuxuu leeyahy haddaad doonayso qof ehlunaara inaad aragto wuxun baad eegtaa nin meel fadhiya oo dadkuna ay u taagtaagan yihiin oo saa madaxnimo u haysta ehlunaarku waa kaas qiso dheeroo noocaasa dhex martay dabeete wuxu uhi wixii laigu yeedhay maxay ahayd markay jafaajaqeen waaba iskaba baxuu iskaba tegi liiga marka horeba u yeedhay way iska dhaqaaji qisooyinka uu leeyahay taawus ibnu kaysaan way fara badan yihin waxaa ka mid ahaa xajaaj ibnu yuusuf walaalkii ninay walaal yihiinoo maxamed ibnu yuusuf la odhan jiray oo xajaajay walaal ahaayeen oo isna daalin ahaa ayaa lacag buu u diray laftiisa qisooyin badan baa dhex maray laakiin waxaa ka mid ahay qiso yaroo kooban lacag buu u diray wuxuu ku yihi u geeya daawus ibna kaysaan lacagtaas nimankii oday ninka markuu lacagta u diraya wuu og yahay lacagta inaanu ka qaadin inuu kusoo diidaayo nimankii odayaasha way u yimaadeen waxay ku amiir almuminiinka baa ku doonaya miyaan u tagaa buuhi mase miya kuma doonaye lacag buu kuu soo dhiibay markaasuu kaa qaadi maayo iska hayso waxaan cuna waan haystaa ee u celi waa lacag uu soo dhiibay ninkii muslimiinta haysta dabeete wuxuu ihi maya waa waa la isku celceliya hadalkii way murmeen waxaa lagu murmaya lacagta qaada iyo lacagta qaadan maya lagu murmayo lacag isiiya iyo lacag ku siman lagu murmi maayo waxaa lagu murmaya lacagta qaada iyo lacag ma qaadanayo dabadeedna markii dambe uu yaro foorarsaday wuu daalay hadalkoodi buu ka daalay isagoo foorara ayaa kii lacagta hay kii sharbay ku jirtaa meel gurigiisa ka mid oo daloosha ayuu saa ugu tuuray say iska dhaqaaqeen dabeete waxay idhi ninkii ku yidhahdeen maxamed ibnu yuusuf lacagtii wuu naga qaatay ninkii lacagtii miyuu qaatay ha wuu yaabay ninka warmalaa ninka lacagtii qaa mee wuu qaatay waaye xoogaa baa la joogay maalin maalmaha kamid ninkana nin wuxuu wax u qaadan waayayaa haddii wax la sii siiyo ma hadli karo oo xaqa ma sheegi karo soo ma ila ninkii wax ku siiyey wuu ku addoonsanayaa moogta maalin damba haddee masaajidka qaar ay meel soo mareen oo waxu jiirsiiyey nimankii odayaasha meesha haystay hadalkii ay karaahaysanayaan baa gaara waxa ninkii daawus la odhan jiray maanta afaarihi inuu soo galay ninkii wuxuu u yeedhay ciidankiisa ka mid wuxuu ku uhi u tago waxta lacagtii aanu kuu soo diray noo soo celi waxna waanu ku siinaynaa waana nacaysa dabadeedna waa wa lacagtii keen lacag ma arag buu ku yidhi war lacagtii noocaas lagu keenay anigu mee nimankaa waan ku diidoo ma arag kii loo dhiibay baa loo yeedho lhi war lacagtii ninkii aaway markaasuu yihi dee ninkii wuu dafiray oo miyuu dafiray haa waa runtiiyo meeshaan dhigay markii muu arkayni anaa ka soo qaadaya wuu yimi suu yihi xaaji lacagtii aaway halkaas maalinti geliya dee keeg buu ku yidhi bartiibuu lacagtii ka eegay isagoo kiishkii ay ku jirto caaro ay ku baxday caaro ay ku baxday ayuu ka soo qaaday meesha suu yihi qaata mar adaa meesha dhigtay aniga imaad dhigine qaado ninkii lacagtii waa loo celiyey kiishkiisiiyo sidiisiiyo sida u xidhanoo caaro ay ku baxda wada uskagaa loo geeyey yani qof noocaasa ayuu ahaa daawusna waa nin taabiciya qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi callimuu yani callimu الnaas dadka waxbara wayasiru u fududeeya amba ha ahaata aqoonta iyo waxbaritaanka amba mucaamalaadka kale muslimiinta ala leedihiin walaa tucasiruu haku ha ku cuslaynina haddii maanta haddii la idhaha waa yasiru walaa tucasiru lagu macneeyo callimu waxay ka dhigan tahay dadka waxbara oo waxbaritaanka ha ku dhibina una sahlo oo fududeeya yacni qofkii in xilli adag la kiciyo xilli adag qofka waxbaad dhiganaysaa si adag qofkii wax loogu dhigo wax adagoo aanu fahmahayn loo dhigo qarash adag iyo lacag adagoo qofku aanu tahli karin la weydiiyo waxa loocaasi waa min atacsiir waa adkaynta ka mid tahay marka cilmiga dadka in la baro oo loo sahlo oo aan lagu cuslayn haddii kale yasiru walaa tucasiru waxay noqonaysaa dhammaan dee qofka muslimka mucaamalaadkiisii dhaqankii dhaqanka qofka muslimka inuu ahaado dhaqan dabacsan oo fudud oo naxariis leh oo cusri aanu ku jirin waidaa qadiba axadukum haddii midkiin uu cadhoodana falyaskut taamuso waa xadiis saxiixa waidaa qadiba axadukum haddii midkiin cadhoodana falyaskut ha aamuso cadhadu waa camal shaydaan had iyo jeer qofku markuu cadhooday wax ku dhacaan u isbedelaa dhiiggaa kacaya dabeecaddiisii buu ka tegayaa falal aanu samayn jirin buu samaynayaa aqwaal aanu ku hadli jirin buu ku hadlayaa marka haddaad cadhooto intaanad ceeboobin oo waxyaabaha hadhowta aad aad ka qawmoto aanad samaynin dhowr shay baa la sameeyaa ay culimmadu sheegoo rasuulka calayh isalaatu wasalaam sheego la ururiyey inuu shaydaanka iska naaro inuu weysaysto sidanoo kale imika inuu aamuso aanu hado haddaad cadhooto oad qofkii aad ku cadhoota aad la hadasho hadalkaa isku celcelisaan maxaa soo baxaya hadalku wuu sii kacaya wuu sii kacaya wuu sii kacaya marka dambe waxaa wax xumeyna ka soo baxaan marka hadalka shib haddaad cadhooto aamus in la aamusa ayaa ka mid waxaa ka mid a takhayir alxaal xaaladda aad ku jirtay bedel haddaad fadhido haddaad taagan tahay fadhiiso cadhadu way kaa yaraanaysa haddaad jik noqotada cadhoota isla waxbaad samayn doontaa kursi dedeego iska fadhiiso ama dhulka fadhiiso haddii kale ay kaasii bixi weydo jiifso way kaa baaba'aysahay wuxuunbaa la rabaa in qofka muslimka cadhada uu iska ilaaliyo cadhadii oo ka baado waxyaabahaas oo dhan ayaa jira way lasii badiyaa laakiin waxyaaba rasuulka calayh isalaatu wasalaam ka sugan waa inahaas shaydaanka inuu iska naaro inuu weysaysto in xaaladda uu ku jiro uu bedelo in maaragtay uu aamuso aanu hadal waxyaabahaas oo dhan waidaa qadiba axadukum midkiin haddii uu cadhoodana falyaskut ha aamuso wuxuu ahaa baabkeennu baabu alcafwi waasafxi can innaas markaa cadhadu qofku hadduu cadhada maqlo oo cadhada uu yeelo maxaa ka soo baxaya dee inuu dhibaato geysto laakiin haddaad aamusto cadhada aad kaantaroosho waxaad dareemaysaa qofkii waad cafin karaysaa oo cadhadii waad liqi karaysa haddaad laakiin sii hadashaa sii jaafaashiriqdaana sii murantaana waa caytami doontaan waa isku dhici doontaan way sii socon dabeetna waad iska celin doontaan marka halka uu ka deliishaday waa halkaas dambe oo waidaa qadiba axadukum falyaskut haddii midkiinuu cadhoodana ha aamuso waa xadiiska saxiixa ah saxiixu ligayrihi imaam axmed baa wariye baabun alimbisaatu ila annaas dadka in loo furfurnaado alimbisaat waa min albisaat waxay ka timi gogosha yacni qofka muslimka wuxuu ka dhigan yahay qof gogol ah oo dadku ay dul marayaan markaa dadka in loo dabacsanaado oo loo furfurnaaday ka dhigan tahay oo qof xidhxidhan aanu noqon amba qof ad adag aanu noqon can caطaaءi bnu yasaarin radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi laqiitu cabdullaahi bnu camr bni caas radia allahu tacaala canhu caطaaءi bnu yasaar waa taabici horey u soo sheegnay wuxuu hi cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu tacaala canhuma cabdillahi baan la kulmay faqultu waxaan ku idhi akhbirnii waxaad iga warantaa can sifati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka sifooyinkiisi iyo tilmaamihiisii wax iga sheeg qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi ajal ha qaala wuxuu ihi cataa faqaala wuxuu ihi cabdillaahi ibnu camr ibni caas ajal haa waan kaaga warramaya rasuulka sifooyinkiisi iyo tilmaamihiisii waan kuu sheegaya wallahi baan ku dhaartee innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam la mawsuufun wuxuu ku tilmaaman yahay fi towraati towraad buu ku tilmaaman yahay towraad baa lagu sheegay oo sifaadkiisa tilmaamihiisa lagu xusay waa yahay bibacdi sifatihi fi lqur'aan tilmaamaha qur-aanka uu ku leeyahay qayb ka mida waxaa lagu sheegay lafteeda towraad waxaa ka mid a yaa ayuha الnabiyu inaa arsalnaaka shaahida wa mubashira wa nadiira ayaddaas saa ay ugu taalo qur-aanka sidaasay ugu taalaa towraadna wa xirsan lilummiyiin anta cabdii warasuulii samaytuka almutawakil laysa bifadin walaa khaliidin walaa sakhaabin fi اlaswaaq walaa yadfacu bisayi'ati sayi'ata walaakin yacfu wayagfir ilى aakhiri yani taas intaa waxaas oo dhan waxay ku yaalaan towraad bay ku yaalaan yaa ayuha nebiyu nebi yahow inaa anaku arsalnaaka waanu ku soo diray shaahidan xaala kownika shaahidan adigoo markhaati ah ma adiga oo imaam ah adigoo hogaamiye ah ummadaada hogaaminaya shaahidan amba adigoo markhaati ku ah rusushii hore iyo iyo waxa weya ummadihii hore fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida marka shaahidan adigoo xaadir ah noo la dhahda adigoo imaamo hogaami hogaamiye ah oo ummadaada hor socda amba khayr oo dhan lagaga dayanayo adigoo markhaati ah wa mubashiran adigoo bushaaraynaya oo dadka halka laga daliishanaya waa halkan iyo meelo kale soo socda wa mubashiran adigoo bushaaraynaya dadka wax wanaagsan u sheegaya bimacnaa had iyo jeer qofku hadduu takhwiif ku sameyo ku cabsi geliyo iyo haddii uu tarkiib kuu sameeyo tarkiibka waxa weeyaan wax haddaad samayso waxa fiican baad helaysaa u ku idhaahdo labada waxa lagu qaatay had iyo jeer qofka mus qofka caadiga ah wuxuu jecel yahay waxa weeyaan tarkiibku jeceli laakiin qofka cawajkaahi ee ushuunay kartaa takwiifka ay haddaad waxaa samayso haddii waxaa lagu lagu garaaci waayo haddii lagu xuri waayo haddii lagu dili waayo waa lagu cadaabaya laakiin qofka caadiga muslimka dhinaca kale markaa rasuulku labadiiba wa mubashiran wa nadiira wuu bushaareynaya oo cidda yeeshay wuu u bushaaraynaya wuxuu leeyahay haddaa waxaa samaysaan haddaad samaha noocaasa samaysaan abaalka noocaasa baa helaysaan haddaa khayrkaa yeeshaan jannadaasaa helaysaan haddaa waxaan yeeshaan ajarkaasaa helaysaan saasaa loo leeyay wa nadiiran saasoo kale mid digaaya oo dadka uga digaaya wax soo socda ama u digaaya cidda cusaadda ah dadka dadka rasuulka ilaahi subxana wa tacaala caasiyey ee ilaahay diiday odhanaya soo ilaahay maydinaan diidin qofka ilaahay diida waxaas iyo waxaas iyo waxaasoo ciqaaba ayuu leeyahay qofka xoolaa agoomaa cunaa waxaasuu leeyahay qofka salaada ka tagaa waxaasuu leeyahay qofka sekada bixin waaya waxaasuu leeyahay abaalmarintii adkayd wa xirzan lilummiyiin ummiyiinta mid u ah maxaan ku idhahdaa xirzi amba aan idhaahdo gaashaan u ah alummiyiin waa carabta amba alummiyiin waa waxa weeyaan waa waxa wey maanta halkan waxa loga jeda muslimiinta oo dhan naxnu ummatun ummiyatun laa naktub walaa naxsub waxaanu nahay ummad ummi ah waxna ma qoran waxna ma xisaabino xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caynkaasay ahaayeen qofka ummi dadka ummiyiin bay ahaayeen qoraalku aad buu ugu yaraa waxbarashaduna aad bay ugu yarayd dad iska badwaana oo reer baadiye isaga badan oo qoraalka iyo akhriska iyo xadaaradda wax dhigashadu ay ku yartahay ay ahaayeen marka huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma markaa tacliinta islaamka ayuunba afka loogu shubay haddii waxyaaba hore ay u horeyn lahaayeen waxyaaba marka laga sheekeynayo culimadu ay ka warramayaan asbaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee u guulaystay dacwadiisu ee khaarijiga ah asbaabta qaarna waa asbaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey iyo asxaabtiisu iyo howlgal iyo sabir iyo aqoon iyo dhabar adayg asbaabaha qaarna waa asbaab bay-ada iyo dadka lala hadlaayo iyo ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka baxsan waxaa ka mid a dadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlayaa aqaafaad hore iyo ilbaxnimo hore iyo waxyaabo kale kamay buuxin iyo aqoon hore may lahayn dad iska reer baadiyaha aqoontu ay u furan tahay oo jahligu uu ku badan yahay marka aqoontii ugu sarreysay jahligu ugu hooseeyey bay taagnaayeen hal mar baa waxaa afka afka loogu shubay aqoontii ugu sarreysay oo ha aqoontii islaamnimada qofku ilaahay inuu barto waajibaadka inuu barto aakhira inuu barto rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu barto marka waxaa laga hadlaya waxa weya ummiyiintu marka ururiyo waxaad tidhahdaa waa dadka carabta ah iyo dadka muslimiinta ah xirsi buu yahay waagaasun maa waa ilaa maanta inta carabtu ay la socoto ku socoto islaamnimada iyo diinta ay ku socotona waa dad awood leh oo sharaf leh oo haybad leh oo laga cabsoonayo oo cadkooda dee meel la iska dhigayo maalinta diinta ay ka dhaqaajiyaanna wuxuunbay ku noqonayaan waxay ahaayeen oo maxay ahaayeen de waxayn xilligii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay noocay ahaayeen xisaabta kumay jirin iyo qorshaha iyo miisaanka adduunyada meelna kagama tirsanayn laakiin markii islaamnimada ay qaateen waxay noqdeen waxay noqdeen quwad laga heybadaysto oo adduunka oo dhami uu ku xisaabtamayo bal e waxay noqdeen hogaankii adduunkay noqdeen waa idinkaa iminka arkaya maanta maanta carab yaa ka lacag badan yaa ka xoolo badan yaa ka buurbuuran oo ka shilshilis oo ka cayilan man macnay leeyihin wax alla waxa la doona laga samaynaya waxaa meesha la isku haysta maanta waa maraykan iyo waxaa haysta ciraaq maraykan iyo iiraan halkaa la isku haystaa waa ciraaq baa lagu soo haystaa kana ciraaq baa lagu dilay iiraanna waxay garaacday uun min ciraaq ka mida khalaas yacni waa dad laga faraxashay oo dhammaaday oo zero ah ilaa iyo hadda madaxweyne carbeed iyo mas-uule carbeed oo ka hadloo la yidhi dalkaa ciraaq dhexdiisa maxaa la isugu laynaya oo maraykanku waxaan nahay naga ha joojiyo amba ciraaq ma iiraan waxa ha joojiso male wax kalaa laga sheekeynaya saabo kale ayaa lagu fooroo dee macno darro ah ayay ku foororaan kaasaabaa firfiri tahaya kaasaabaa firfiri tahaya marka macnaha waxa weeyaan xirsi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yahayo wuu ku gaashaamay oo wuu ku dayran yahay dayrkaa markay jebiyaan bahalahay u daateen bay ka dhiganta anta cabdii wa rasuulii waxaa tahay addoonkaygii waxaanaa tahay rasuulkaygii kii aan soo diray samaytuka waxaan kuu kuuma kugu magacaabay amba waxaan kuu bixiyey almutawakil kii ilaahay isku halleeyey ilaahay kii isku halleeyey laysa maaha rasuulku bifadin mid qalqallafsan maaha walaa qaliidin mid ad adagna maaha oo dadku ay dhinac uga leexdaan mid naxariistu ay ku yar tahay iyo mid naxariis daran iyo mid qalqallafsan rasuulku maaha dhaqankiisu walaa sakhaabin fi laswaaq mid suuqyada ka qayliyana maaha mid suuqyada ka qayliya walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika ninka hore soo maray haddii rasuulka rasuulka waxa la leeyahay haddii aad ahaan lahayd mid fadi ah qalqallafsan oo qalbi adag dad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik dadka kugu hareeraysani way kaa yaaci lahaayeen qofba qofka uu ka adadeg yahay uu ka qalqallafsan yahay uu ka shacbiyad yaryahy waanuu ka dad yaryahay waanuu ka asxaab yaryahy qofba qofku ka naxariis badan yahayna uu ka dad badan yahay waanuu ka bulsho badan yahay walaa sakhaabin fi laswaaq rasuulku ma ahayn calayhi salaatu wasalaam mid suuqyada ka qayliya sakhaab oo saad ahna waa la wariyey sakhaab oo siin ahna waa la wariyey walaa sakhaabin fi laswaaq labaduba waa sax mid suuqa ka dhex qayliya waa edab darra yacni iyo akhlaaq xumo nin weyn halkaa taagan oo iska qaylinayo war hebelaaw iska haya qaar baad arkaysaa wuu iska soconaya xataa qof yeedhi maayo haddana wuu camaaday abu iska leey qof abu iska leey yaani qofkii waa faaruq waxaan markaa codkan soo baxayaa wuu iska soo baxayaa oon wax allaaliya wax macno kale oo ka dambeeya ma jiro yaani xishood baa jira iyo asturnaan baa jirta walaa sakhaami rasuulka dabeecadiisa waxaa ka mid a wuxuu yahay mid aan ka qaylin ka dhex qaylin fil aswaaqi meelaha la isugu yimaado wuu xishoonayaa bay ka dhigantay wuu xishoonaya ninba ha ahaado soomaalida waxay tidhahdaa xishoodku dumarku ku wanaagsan yahay waxba kama jiraan dumarkana wuu ku wanaagsan yahay raggana wuu ku wanaagsan yahay xishoodku meeluu ku xun yahay ma jirto ciduu ku xun yahayna ma jirto ha xishoodku wuxuu wanaajiye mooyaan alxayaau laa ya'ti ilaa bikhayr bu rasuulku calayhi isalaatu wasalam xishoodku wuxuu keenaa uun wuxuu keenaa oo keli ah khayr iyo wanaagun buu keenaa qofka xishoodka badan weligaaba la yaab weligaaba dacayade weligaaba cay waxaa tira ninkaa hebel haddii afka gacanta loo geliyo ma qaniinayo waa miskiin xishoonayo dadkiiba aan ku maarata ku hiilayno oo dadkaba ka baqanaya buu ka odhanaya qof xishoonaya oo meelaha qaar naftiisa kala han weyn marka rasuulka dabeecaddiisay ahayd inuu xishoodo walaa sakhaabin ma ahayn mid ka dhex qayliya fil aswaaqi suuqyada meelaha la isugu yimaado codkiisa lagama dhex maqli jirin uu gaagaabsan jiray walaa yadfacu bisayi'ati sayi'a xumaanta rasuulka loo geysto xumaanka kagama jawaabi jirin ma ma argoosan jirin laakiin muxuu samayn jiray xumaanta wuxuu kaga jawaabi jiray wanaag buu kaga jawaabi jiray wanaag buu kaga jawaabi jiray idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim qofka xumaanka u geysta haddaad intaad ka aamusto aad ka dulqaadato aada wanaag ugu bedesho qofkaasi hadduu in uun damiir leeyahay maxaa ku soo baxaya qofkaasi colaaddii uu ku hayay intuu iska masaxo halkii colaaddaadu ay u taagnayd inuu wanaaggaagu usoo istaago xaqiiqadu waa caynkaas yaani waxyaabaha colaadda lagu baabiiya waxaa ka mid ah qofka muslimkaah qofka xumeeyey intaanu xumaynin inuu wanaag ugu bedelo ninka hore uga sheekeyna ninkii cali bn abdal awowga u ahaa radia allahu tacaala canhu inuu suuqa ku caayey suuqa uu ku caayey wuu caayey wuu caayey wuu caayey wuu iska aamuso oo ka dulqaato gurigiisii buu tegey gurigiisii markuu tegey buu lacag soo qaaday iyo waxoogaa dhar ah uu isku soo hagaajiyey ninkii maantao dhan caayey buu u tegey base wuxuu ku uhi walaalow waxaad caydii aad igu sheegaysay haddaan leeyahayna ilaahay hay dembi dhaafo haddii aanan lahaynna ilaahay ha kuu dembi dhaafo intana waa hadiyad aan ku keenay qaado inaku waxaan ka fikiraya ninkaasi ninkaa wuu dilay mogta kaw buu ninkaa kaga dhigay laakiin wa mu dili ma dilina cashar buu u dhigayo xumaantu inaanay waxba tarin ee wanaaggu wax taro ayuunbuu u sheegay waa sidaas rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid a sifaadkiisa oo ay tahay qofka muslimkana sifaadka inuu yeesho walaa yadfacu sayiata bisayi'ati asayi'a xumaanta xumaan kuma sixi jirin walaakin yacfuu wayakfiru rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhaafi jiray oo waa dul qaadan jiray walan yaqbidahu allahu tacaala ilaahayna ma oofsanayo oo rasuulka ma dhimanayo xataa yuqiima bihi ilaa ilaahay ku toosiyo isaga almilata alcawjaa diinta too diinta qalloocan yacni dhaqankii qalloocna addiin bartan waxay ka dhigan tahay amba almilla halkan waxay ka dhigan tahay waa diintii nebiyullahi ibraahim iyo dhaqankii nebiyullahi ibraahim ee la qalloociyey ee tacaaliimteedii laga tegey tawxiidka laga hadlayaa tawxiidka dadku shirkiga ay ku bedeleen iyo dhaqankii xuma ee jaahiliga aha ay la yimaadeen waa qalloocin millad iyo diintii la qalloociyey inuu toosiyo oo siraad almustaqiim uu raaciyo bian yaquuluu oo sidee baa loo toosinaya wanaaggu halkeebuu ku jiraa waa inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah yacni kelmaddaasay ku dhantay marka wanaag oo dhan iyo toosnaan oo dhan iyo ilbaxnimo iyo xadaarad oo dhan iyo sharaf iyo haybad oo dhan waxay ku dhan tahay laa ilaaha ila allah meel kale inu ku daallay soo maa meelo kale iyaynu ku daallay reer galbeed iyo reer bari iyo qaramada midoobay iyo xoolo iyo lacag iyo maal iyo saldanad iyo manaasib baynu ka raadinaynaa toosnaanta iyo sharafta iyo magacaya maamuuska halkay ku jirtaa waa halkaas wayaftaxuu bi bihaa ay ku furaan acyunan indho cumyan indhala indho dema wa aadaanan summan iyo dhego awdmay wa quluuban gulfa iyo iyo qalbiyo saasoo kale waxa weeyaan khayrku aanu gelahayn oo maaragtay daloolkii khayrku ka soo geli lahaa uu masaxmo u baaba'ay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sifadiisu waa taa waa xadiis saxiixa imaam albukhaari baa ku wariyey saxiixiisa sifaadka markaa meesha ku jira way fara badan yihiin oo lama wada sharixi karee meeshaynu ka deliishanaynaa waxa weeyaan mubashiran iyo walaa yadfacu bisayi'ati sayi'a walaakin yacfuu wayakfiru in dadka la iska dhaafo oo loo maaragtay loo dhibriyo oo aan laga aargoosan oo la saamaxo oo qofku dabeecadiisa ay ka mid ahaato saamixitaanku can cabdillaahi bni camrin qaala wuxuu ihi ina hadihi alaaya allatii fi lqur'an yaa ayuha اnabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira fi towraati naxwahu towraadna way ku taallaa aayadda qur-aanka ee ku taalla suuraة اlaxzaab towraadna way ku taallaa sidaa ay ugu qoran tahay ay axzaab ugu qoran tahay ayay towraadna ugu qoran tahay can mucaawiya رضي الله تعالى عنه قال وحول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحن كم مقلي كلاما هذل نفعني الله به إلهي وانفعي دي نينك وين هذا الكوناك سنة فراها بدني أو مقلو وين وحكا بيران سوما وفي هذا خضت معاتي ما ددقي ستون يو شيخي ودل دلمو وشيخ هذلو ووعدي يا آخري إفوك شيكيو ومركا دبدا وبحث يسوي صورت بحث سوي فايد salaadii jimcaan soo tukaday salaaddii jimcaan soo tukaday oo qura ay kaaga dhigan tahay hadal wanaagsan oo aada maqasho waa inay wax kaaga dhacaan wuxuu leeyahay waxaan maqlay hadal ilaahay gu anfacay dad fara badan baa jiro noocaasahoo isaga oo laga yaabo inuu jid qaldan hayo oo sooftaran habow ah ayaa laga yaabaa inuu qof la hadlo oo hadal fiican oo ku idhaahdo dabeeto sidii qof soo toosay oo kale soo baraarugo dabadeedna jidkii fiicnaa qofkaasi umar hadalka ilahi subxana wa tacala ku anfaco waa haddii laga sheekeeyo waa boqolaal iyo boqolaal inteena halkaa fadhida waxaa laga mid kastoo inanka naga midi in calooshiisa uu ka og yahay maalin maalmaha kamid isagoo ay waxyaaba qaaraysi ku yihiin uu qof kelmad intuu ku yidhi kelmadda ay meel kaga dhacday dabeetana ay anfacday ay anfacday waayahay waa ninka ka sheekeeyey ninkii tabliiqiga ahaaye ninka jaadlaha u yimi nin jaadlahoo qaaqdaahayo sakhaama fi laswaaq suuqa ka dhex qaylanayo qaaqdaahaya ayuu u yimi markaasuu la hadlo wuu la hadlo way wacdiyeen way wacdisna wuu kala haysanaya haya sheekhe way dhantay orod haa haa sheekh waa run waa run sheekh waayo buu leeyahayo wuxuu rabaa inuu dee qayb barti ka sii wado sheekha uu isdhaafiyo dabeetn markii hadalladiisi waxaa ka mid ahaa hadalkan faraha badan ee aada leedahay malaaig baa kaa qoraysa malaaig baa kaa qoraysa waa hadal weyn dabeetn wuu iska tegey ninka wadaadka isaga uxun bus haddee ninkan iska wacdiyo waaniyo wuxu sheeg talow markaa miyuu qaadan doonaa mise ma qaadanayo waana siday tahay hawshiisa taga maaha wuxuu ihi ninkii tabliiqiga ahaa waag dambe dambe dambe ayaa anigoo meel joogu nin nin dee haybadda aada yaabayso oo salaada ka muuqata iyo cibaadada ka muuqata iyo noocii aada yaabayso ayaa igu soo ruqaansaday buu yiri suri sheekh bal may garanaysaa sumeeku garan maayo waxaan ahaa ninkii jaadlaha ee berigii bartii fadhiyey aada u timi markaadna wacdideen ee habeenkii aan tegey gurigayga habeen barhkiunba waxay gu soo noqotay kelmaddii odhanaysay waxaanoo qaylaya waxaanoo hadala malaa'ig baa kaa qoraysa wuxuu maan isweydiiyey talow malaa'igtu maxay qortaa bal adigu ninka qaadla ag fadhiisoo bal bal cashirad ka duub wuxuu akhriyayo yaa dib u dhegeysiiyey habeenkii maalinkaas maanta o dhan wuxuu lahaa wuu isla qajili lahaa marka wuxuu mudhi show waxan bay malaa'ig kaa qoraysa ninkii waa qajilay wixii waa joojiyey salaaduu bilaabay horta qaadkiisu ha dambeeya hadduu xataa qaadkana iibinayo salaadana uu tukanaya waxa may ahaateena yaa yaa yidhi ninku hadduu qaada noqo yaanu salaada tukanaya horta yaa yidhi asalkeeda dadka qaa waa mashkiladdu waa taa mogta ninku hadduu qaada noqdo wuxuu u qaadanayaa inaan qaad iibiyo inaan salaad tukada isma isma qabanayso war qaadkuna waa aad iibinaysaana waa dembi salaadina waa waajibku saaran way kala fudud tahay dembina waan iibinayaa salaadina tukan maayo khayr qofku albaab khayr waa inuu u furada mar kasta macnaha kelmadaasu ninka ilahay ku anfacay maalintaas inta kelmadood dad lagu anfacayna tira mala ha samictuhu yaquulu waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo le aw qaala amba wuxuu yidhi mucaawiye samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulka ilaahay baan maqlay oo leh inaka in itabacta ariibata fi nnaasi afsadtahum fainii laa attabicu ariibata faufsidahum inaka adigu in itabacta haddaad raacraacdo alriibata fi nnaas shakiga dadka ku jira waxyaabaad qofka uga shakido ninkan malaa nin khiyaama wada nin malaakani waa tuug malaa eg malaabu malaakani waa tuug malaakani waxbuu khiyaamaynaya malaakani waxbuu samaynayaa xumaana malaha qofka haddaad ku qaado afsadtahum dadkood fasahaadinaysa alahdu bidinna edha alahdu bidinna dadka in malaha lagu qaato yacni dadka in lagu lagu xukumo mala aad ka qaadatay inaka adigu in in itabacta ariibata fi nnaas dadka haddaad raacdo riibada iyo shakiga afsadtahum fa inii anigu rasuulka alayh isalaatu wasalaam iska hadlaya laa attabicu ariibata shaki raaci maayo fiihim dadka fa ufsidahum doodbataan fasahaadiyo ama waxaa hadlaya mucaawiya ibna abi sufyaan ba wuxuu le hadalkaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu yidhi ayaan qaatayo dadka aan maamulo de waa khaliifkii muslimiinta dadka aan maamulo waxyaabaha aan kaga shakiyo tuhum baa ku soo galay waxa lagu leeyahay markaan amba waa ninka hebel waa dembiile maxkamaddu way taqaanaa ama waxa loo amba waa mutaham mutaham macnaheedu waa maxay dembi laguma haye dembigi baa lagu tuhunsan yahay waxaa laga yaabaa in qofku uu ku xidhnaado sanad laba sano bilo maalmo inuu ku xidhnaado waa la tuhunsan yahay isna uu leeyahy ma qabo markhaatiyaal looma hayo isagii ma qiranayo waa la maraan marayaa marka waa la maraan marayaa kan ma tidhi horti cabdigii maalintaad la taagneed maxaad ku falaysay maalintii gaadhigaad raacday marta aad ka dhexgaad ku socotay waar waxaad igu haystay muxuu ah masaa lagu leey maya waa mutaham baa tahayo baadhitaanka wixii ka soo baxa ayaa intoo la isu minguuriyo ayaa lagugu xukumaya sharcigana meel kagama taalo sharcigana meel kagama taalo qof dembi galay inuu qof lahubo dembiga inuu galay laakiin cadayntiisii aan lahayn waa la waa la qaban karaa waa la xidhi karaa waa la waa la ciqaabi karaa laakiin qof aan la hubin dembigiina inuu galay sidaasoo kale caddayn dee caddayn hadalkeeda waa dhaaf asalkiisu waa bara'a waa beri inuu yahay sharcan waa caynka marka la xukumayo qofkii dembi gala amba qirta amba dembi loo hayo waa lagu tuuraa dembigana waa lagu qaadaa qofka loo bediyey qofkaasi dembi qaraa-in baa dha qaraa-in calaamado fara badan baa ku hareeraysan qofka waa la halkaasu qof baa halkaa lagu dilay masalan tusaale ahaan dabeetana nin baa bartii ka soo baxay tourisita amba dhiig leh leh dee oo waxbuu soo dilay dhiig leh amba firka naxsano ordaya ayaa ku soo galay waa dhaaftoo meeshii nin meeda baad aragtay waxaad odhanaysaa dee qofkii malaakin hadhow buu dafiray qofka noocaasoo kale yani meeshii jariimad iyo isagii khayd rafiic baa udhexeeya laakiin inta la wadwado halkaana hebelna wuu samayn karaa u yeedha hebel kalena saasuu noqon karaa hala soo qabto kii halkaa dibata la idhaahdo halaysku celceliyo o qofkii markhaati ha loo raadiyey kaasoo qof muslima way haaraan weye marka waa xadiiska rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa alahdu bituhma iyo alahdu bidinna ee shareecadu tirahda qofka tuhun in lagu qabto inaka adigu in itabacta riibata fi nnaas dadka haddaad riibada ee shakiga dhexdooda yaalla aad ku qabato afsadtahum waad tasahaadinaysaa waayahay fa innii anigu la atabicu riibata fiihim fa ufsidahum in muslimiinta markaa qofka uu fasahaadiyo uu xumeeyo dadka qaar baa laga yaabaa asmaad waxay tiraa nin nin gunti xumi amba nin hulaab xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa waa soo maaha ha nin hagoog xuminna waa la dhaha soo maaha inuu wax qarsanaya la moodaa waxa laga yaaba in nin iska uun si si iska ahoo si iskaga bacaysan baa jiro oo yara firka naxsan oo sisiya musa waxaan leeyahay, wallaahi ninkani ninkani wax- wax- waxbuu isla gaabinaya baa loo dhan wasta qofkii lagu tuuraya waa suuragal marka alakhdu bidinna waa yahay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحو سمع, سمع أذناي هاتان لبدي ذا دقود وحي مقلين وبصر عيناي لبدي ذا دقودنا وحي أركين هاتان لبدا أحي وحو ليهي وحيابها قاركود شك بيجري كران لكن وركان صو ودا لقاها يقولون وين مقلين إنها يقولون أنا إنها يقولون ساري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وأخذ بيديه تاسوة أركي إيه ficilka waa kan wuxuu arkay rasuulka ilaahayow akhada biyadayhi jamiican labadiisa gacmood oo dhammaystiran ku qabtay bikafay alxasani aw alxusein uu shakiyey ma xasan buu ahaa mise xusein labadii nin oo awowga u ahaa mid ka mid a ayaa labadiisa gacmood rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa ugu qabtay kiina halkaasu gacmaha soo geliyey yani ilmaha yar marka maarta la kicinayo amba la hayo ee uu soconayo gacantana wuu ku qabtay gacantana wuu ku qabtay salawaatu ullaahi calayhima وqadamayhi wawadaca qadamayhi dha marka wawadaca wuxuu dhigay qadamayhi labadiisii ligoodna ilmihii yara xasan aba xuseen alaa qadama calaa qadami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka labadiisa lugood yani rasuulku wuu jiifaa ma wuu fadhiyaa kii yaraabaa bartaa soo taagan rasuulka labada gacmood buu saa usoo qabtay wuu cuskanayaa kii yara labada lugood ee rasuulka alayh الsalaatu wasalaam buu ku taagan yahay ورسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu leeyahy arqa fuul kor buu leeyay yani anigay soo kor buu leeyay qaala wuxuu uhi faraqa الغulaamu wiilkiibaa soo koray rasuulka عalayhi الصalaaةu وaسalaam xatىa wadaca qadamayhi عalىa صadri rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi وasalam ilaa uu ka soo gaadhay labadiisii lugood ki yaraa inuu saaro rasuulka laabtiisa yani wuu soo socday wuu soo socday wuu soo socday ilaa labada lugood uu soo saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam laabtiisa rasuulka wuu jiifsaday kiirana wuxuu kaga taagan yahay rasuulka laabtiisa calayhi salaatu wasalaam rasuulkana gacantu gacmuu saa u haya uma qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi iftax faaka afkaaga fur markaasuu furay uma qabalahu dabeetee nebigu wuxuu dhunkaday xasan ama xusein uma qaala wuxuu ihi allaahumma axibbahu fa innii uxibbuhu ilaahayow jeclow anigu waan jecelahay ilaahw kan waan jecelahaye ilaahayow adiguna jeclow xadiiska waa xadiis saxiixa isku geygeynta xadiisku waa xadiis saxiixa oo sugan qisada ayaa laga yaabaa in saasuu sameeyey ilmi yaraa baa soo dhaqaaqay rasuulka gacmaha qabtay logiisu soo fuulay laabta ayuu kaka istaagay qisadaas ma sugna oo dacfi baa ku jira ree qaar baa ka hadlay oo daciifiyey laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ilaahayow xasan iyo xuseen waan jecelay ilaahow jeclow cidda jeclaatana ilaahayow jeclow shaki ma laha iyadu shaki ma marka xasan iyo xuseen in la jeclaadaa waa faral iyo waajib sharci ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jeclaa in la jeclaadana wayna amray in la jeclaadana wayna marka cidda la jeclaanaya waa ayo horta waa guud ahaan waa mu'miniintoo dhan soo bilow muslimiintu nooc kastaba ha ahaadaan meel kastaba ha joogaan beel kasta ha ka tirsanaadaan qofka muslimka waxaa waajib ku ah muslim oo dhan inuu jeclaado uu duceeyo waa kow reer reer ma kala laha daldalna ma kala laha qabiil qabiilna ma kala laha soo daadeji dadka saalixiinta ah fiic fiican ee wanaagsan ee diinta ilaahay ku toosan buu si gaara qofku soo jeclaanaya kuwaa marka la wado la wado la wadana waxaa kow ka noqonaya saxaabatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka asxaabtiisii ayaa kow noqonaya in la jeclaado السaaبquuna الأwluuna min الmhaaجiriina والأnصاar والadiina اتabacuuهum بإxsaan raضيa الlahu canهum waraduu canhu dadkaa hore taabiciintii asxaabtii asxaabtii marka lasii kala guro marka waa ninkii sheegnay kitaabkii siirada ahaayo dabaqaad bay leeyihin iyo darajaad dadka markaa sida gaarkaa loo jeclaanayo maxabo gaara leh iyagoo muslimiina oo akhyaara oo asxaaba waxaa ka mid a aalubeytkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aalubeytkii nebigaa ka mid ahoo oo xuseen iyo cali bna abi aalib iyo faatima iyo cabaas ibna cabdilmualib iyo haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam reer bani mualib iyo reer bani haashim aalubeytka ayay markaa tahay in si gaara loosi jeclaado halkaa maxaa ku jira halkaa waxaa ka soo bidhaamaya nimanka maanta shiicadahe adduunka wareeriyey xuseen bay kaga dhiganta yaa xuseen taas ahayd yaa xuseen yaa xuseen oo xasan aawey miyaa weli isweydiiseen nimankani xuseen bay haystaane xasan baaba ka weynaaye xasan mee aawey xasan xasan maxay u yaqaanaan shiicadu weliba gaaraan raafidadu maxay xasan u yaqaanaan xuseen waxaa u yaqaanaan amiir almu'miniin xasanna waxaa u yaqaanaan mudilu lmu'miniin kii muminiinta duleeyey labadaba cali baa dhalay labadaba faadimaa dhalay ayaa dhashay radia allahu tacaala canhuma ha labadaba rasuulka calayh isalaatu wasalaam jeclaayo waa wuu ahayo inantiisii baa dhashay cali bna abi aalib aawey cabaas bna cabdilmualib me cabdilaahi bna cabaas aawey ukaa dumarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam bal banaankaaba dhige aalubeytkii kale me maxaa daba dhigay xuseen oo ay dileen iyagu xuseen oo shiicadu ay dishay cid reer ciraaq baa dilay reerna shiicay ahaayeen xuseen ibn cali ibn cali wuxuu ku maqan yahay shiicada iyagaa madiine uga yeedhay iyagaa us maarata u soo kaxeeyey dagaalka iyagaa kaga baxay bannaan bay dhigeen bannaankii baa lagu dilay qaar ka mid a shiicaduna way ku jiray cidda xuseen dishay litaariikh litaariikh hadhow baa la odhan doonaa wadaadku shiicadiina wuu caayayaa maraykankana wuu taageersan yahay maraykanka soonakisku waafqanay bir hormaa isaga banaankaa dhig isaga kaynu ka hadlaynaa waa waa shiicadii iyo rawaafidii waa rawaafidu xuseen ibna cali way dileen aalubeytkii kale aawe ma teeda labaad innaka waxa layna amray inaynu jeclaano aalubeytka mise waxaa layna faray inaynu caabudno inaynu jeclaano xaalkoodu waxa uu taagan yahay caabuditaan ilaahay idinkii mar baynu wax isku dayi doonaa waxyaabo yarar oo ka mid a bal nimanka rawaafidda ahe maanta jooga iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin ee xuseen ay ka aaminsan yihiin ee itnaa cashriyada la yidhahdo labiyo tobanka imaam ay ka aaminsan hadii ilahay ka dhigo si kooban nusa saac insha allahu tacala habeen berada ka mid a aynu akhrin doonaa marka halkan rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxu uhi ilaahay xuseen hadduu ahaana waan jecelahay ilaah ilaahu adiguna jeclow hadduu xasan ahaana saasoo kale marka innanka waxayna saarano waajib nagu ah inaynu xasan iyo xuseen iyo cali ibna abi aalib iyo aalubeytkiiba inaynu jeclaano baabu atabasum atabasumu dhool caddaynta can jariir bn cabdilaahi اlbajri radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi maa ra'aanii rasuulu اllaahi salى allahu alayhi wasalam mundu aslamtu rasuulku ima arag laga soo bilaabo maalintii aan muslimay ilaa tabasama fii wajhi ilaa hadduu i arkana tabasama fii wajhi wejigeyga ayuu ku qoslaya bimacnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo maalintii aan muslimay ilaa maalintii ugu dambeysay mar kastoo uu arko rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhoola caddayn jiray sababtu waa maxay dhool cadintu iska qosolon delan maahe nacas baad noqonaysaa ilaa haddaad hiid u gutee oo dee qosolku kaa soo horeeyo waa lagula yaabayaa s waa inuu macno leeyahay qofka loo dhoolla caddaynayo ee dhoolla caddaynta lagu qaabilayaa waa weji furaanta waa weji dabacsanaanta qof bashaasha oo dadka soo dhoweeya maxaa xadiiska rasuulka calayh isalaatu wasalam wa tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa wejiga walaalkaad ka hor dhoola cadayso wejigaad u furtaa waa sadaqaad bixisay waa laguu qoreeyaa niga sheegna macruufkii sadaqadu inaad fara badan tahay markaa jariil culimmadu waxay idhaahdeen wuxuu ahaa qof furfuran laftiisu furfuran oo dhoola caddayn badan markaa qofka noocaas markuu kuu yimaada adiga laftaadu maxaad samaynaysaa de waad ku qaabilaysa qaarkood waxay dhahen wuxuu ahaa nin shactaroole ah nin suldaana buu ahaa oo beeshiisa magac weyn ku leh oo miisaan weyn ku leh oo reerkood reerkiisu ay ka dam yamani buu ahaa haddana saasoo ay tahay waa dadka marka ay hadlaan had iyo jeer hadalkooda qosoluu ku jiro markaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuu xiiseyn jirayo mar kastoo rasuulku calayh salaatu wasalaam uu arko wuu qosli jiray wa qaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa mar kale waa laba xadiisoo kala duwan oo labadoo ku saabsan جرير بن عبد الله البجلي وحو يري رسولك عليه الصلاة والسلام يدخل من هذا الباب الباب كوحا كسو قري دون رجل من من خير ذي يمن خير يمن كو دوغو خير كبدان كميدا كو يمن اسكال ذي يمن ددك يمن صاحبك ددك خير يمنيد نين كميدا ayaa bartaa ka soo geli doona oo ah dadka ugu khayrka badan calaa wajhihi wejigiisa waxaa ku jirta masxatu mul masxatu malakin calaamad quruxeed leh calaamad qurux ama waxaa tidhaahdaa eeg ma ni ninkaas quruxdiisa malaa'ig baad mudda madeeto lama idhaha macna malaa'ig maxaa looga jeedaa malaa'igta waxaa lagu calaamadsadaa qurux badnaanta hadaan idhaha ni ninkii hebelo hebel shaydaan buu eegiyey maxaad fahmaysaa oo shaydaanka maynu aragnay foolxumaantiisa iyo quruxbadnaantiisa maynaa arag laakiin shaydaan maxaad ka aaminsan tahay wax foolxun foolxun fool nin la idhaha jaaxid jaaxid waa garanaysaa waa nin jaaxid la idhaahdo oo qoraa oo muctasiliya laakiin kutub fara badan oo naafica leh ayaa wuxuu yihi gabadh baa waxay u timi kuwan maaragtay wax gargaraace wax tuntuma fargalada iyo waxyaabaha noocaasa sameeya tumaale ah sa waxay tihi waxaad ii samaysaa fargal faskiisu uu yahay shaydaanka weeg foolxun suu de shaydaan ma arag de waxay tii waay say tii waay mid shaydaanka weeg baan kuu keenayahay kaas oo kale wejigiisa u samee jaaxid isagoo kan fadhiya ee gabadh gabadh dheer oo qurux badan baa tii buu yihi walaal waan keeri doonaa maadin raaci haa waan soo raacay buu yihi waan sii sheekaysanayo waxay idul geystay bahalkii ninkii tumaalka ahaa say tii waa kaa wejigiisa oo kale markaa jaaxid wuxuu le inaad foolxun baan ahay buu leeyay mugti iskaa sheegay laftiisa oo gabadh baa hataa iga yaabtay oo tiri wejigiisa wejigii shaydaanka wey markaa shaydaanka waxaynu u naqaanaa inaku wax fool xun maynaynan arag malaa'igtana waxaynu u naqaanaa wax aada u qurux badan manaynan arag marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa albaabka ka soo geli doona reer yamaneed nin ka mid ahoo dadka reer yaman ugu khayrka badanna ka mid a oo wejigiisa qurux fara badan ay ka muuqato jariir wuxuu leeyahy radia allahu tacaala canhu markii aan ka imi kitaabkiin aanu kusoo marray siirada ahaaye markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u yimi ee yeman uu ka yimi ee maka uu ugu imanayey col buu la socday oo reer yeman o dhan buu dee la socday reer yeman se u soconayeen maaratay loo so safarka loo ahaan bay rasuulka calayhi salatu wasalaam ku xaroodeen lakiin isagu muxuu sameeyey isagu wuu ka hadhay bannaanku ku hadhay wuu soo maydhmaydhay wuu isa soo hagaajiyey dhar haa qurxoon oo u sitay oo bartan u saaraa buu soo xidhay ninkii ragoonaya oo de isa soo hagaajiyay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi marka intaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo gelin ayaa rasuulku wuxu uhi albaabkaa waxaa ka soo geli doona ninkaa wejigiisu aadka u quruxda badan yahay jariirna wuxuu aa dadka ilahay dadka ugu quruxda badan buu ku jira dadka ugu quruxda badan leh ayuu ku jira nin geedkaa leeg oo xoog weyn xoog weyn xoog weyn oo aada u qurux badan buu ahaa dabade jariir wuxuu leeyahy markii albaabka aan ka soo galay baa laysoo wada eegay buu ihi dadkii jira masaajidka oo dhan ayuunbaa ila waa la sugaya albaabkani sanqadhii ma la maqlay dhammaan waa la soo wada jeesto waa la soo wada eegay buu yihi marka waxaan fahmay sanqadheedoo qurata laguma soo jeesane in wax kale meesha ay jiraan dabata nin baan ku uhi rasuulku ma waxbuu iga sii sheegay markaasuu yihi haaye wax wanaagsan buu kaa sheegay oo muxuu iga sheegay wuxu uhi waxaa soo geli doona nin caynkaasi caynkaasi markaa meesha laba dee sifoo fiican baa ku jiro inuu yahay nin khayr badan min khayri di yaman ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta musxat masxatu malak masxatu mulkin maaha meelaha qaar bay mulki ku xarakaysan tahayoo xataa kitaabkii inaka lafteena aynu soo maray saasaynu ugu jirtay marka masxatu malak weeyaan waxaa loo isticmaalaa uun quruxda yani qof nin aada u qurux badan oo calaamadihii amba quruxda amba malagnimada ay ka muuqato ayaa bartaa ka soo bixi doona fadakhala jariiru dabadeedna jariir ayaa soo galay baabun baabu daxiki wuxuu baab u yahay qosolka عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحر أقل الضحك قصر يا ريسو وقهق هذا فإن كثرة الضحك تميت القلب قصر كفرها بدني بدنا كتير مياه ها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر ما رأيت سوك اسمها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرك رسولك ضاحكا qoslaya qadtu weligay xataa araa minhu lahawaatihi ilamaa iyo aan ka arkay maxaanku idhahdaa hilibdaqihiisa ilaa aan ka arkay yan dadka qaar baa markay qoslaba qaacaqaaca saa u kala waaxayaayo markaasa waxaad arkaysaa meel fog fog baad arkaysaa rasuulku calayhi salatu wasalaam saa mu ahayn inamaa kaana yabtasimu amba yatabassamu rasuulku wuxuu ahaa mid dhoolaa markuu qoslo wuu dhoola caddayn jiray qaalad waxay tihi wa kaana idaa ra'aa kayman rasuulku hadduu arko daruur aw riixan amba dabayl curifa fii wejhihi wejigiisa laga garan jiray inuu dhibsanayo inuu cabsanayo yani inuu cabsanayo markuu dabayl bartaa ka soo kacdo ama markay daruura soo kacaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu baqan jiray ilaa wejigiisa laga garto faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah caaisha way yaabtay innagu maxaynu samaynaa haddii iminka inkoo meeshu ay iska abaar tahay haddii halkaa bahal daruuri ka soo kacdo hogol ay ka soo kacdo maxaa maxaad dareemaysaa waad riyaaqaysaa waad farxaysaa soo maaha laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu arko wuu baqan jiray markaa caaisha way yaabto waxay tihi maxaa siya waxay tihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ina annaasa dadku idaa ra'w alkhayma markay daruuraha arkaan farixuu way farxaan waxay u farxayaan rajaa an yakuuna fiihi almadar dee inay roob waddo ayay rajaynayaan wa araaka waxaan ku arkaa idaa ra'aytahu haddaad aragto adiguna daruur caraftu fii wajhika alkaraahata wejigaaga waxaan ka arkay inaad dhibsanayso aad ka baqanayso maxaa siya faqaala wuxu uhi yaa caaishatu caaishaay maa yu'minunii maxaan aamin kaga ahay an yakuuna fiihi cadaabun in in dabayshan amba daruurtan inay cadaabi la socoto ma aamin baan ka ahay cudiba qowmun biriix dad waxaa lagu cadaabay dabaylo waqad ra'aa qowmun alcadaaba qaarkoodna cadaabtay arkeen faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa caaridun tani waa hogol mumtirunaa noo da'aysa dabeetana way soo wada yaaceen abaar baa dabada loo qabtay abaar baa dabada loo qabtay waa lagu hayay caad soo mahayn qowmu caad abaar baa dabada loo hayay loo hayay loo hayay markay naftu ka bixi gaadhay ayaa bahal daruuroo weyn ay soo kacday islaan wallahi waa tan dabaysh way hoortay way hanqadhay way hilaacday dabeet waa lagu soo wada yaacay markay dhammaan gudaha u soo wada galeen maxaa ku dhacay dhammaan waa lagu halaagay shuu gebigeeduba shuu gebigeeduba cadaabbeed may ahayn hogol may ahayne shuu cadaab bay ahay waxay yidha waxay ahay faqaaluu haadi haadihi qaaluu haadaa caaridun mumtiruna markaa tan uga cabsanaya wuxuu leeyahy waa taas baabun addaxiku عن واصلة بن لسق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك وحد يريس أقل وحد يريس الضحك قصرك فإن كثرة الضحك قصرك فرها بدن تميت القلب قلب جدشاه يعني قصرك أقول بدني هي أتقص ليسو أتقص ليسو قلبي قلبي إنك باك كل عيا عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أحوري لا تكثر الضحك قصرك هابدننا فإن كثرة الضحك تميت القلب قصرك فرها بدني قلبك أيود دلاه أحاديث ويسويقنا هو رأس ورداف يعني مركا إن قفك مسلم كا تبيع ذهاني أخلاق هان أمو وناكسنا آخر هان أمو وناكسنا قصرك فرها بدني لكن وحل الربا قفك إنو دولة عدي مر مركا قار كود لكن دي حالة دابكيني سو قصرك مركا قار كود مبيح حكومي كريسي wax kaa qusliya haddaad aragto mararka qaar jaantaad waraysa qaar baa rafta markay qoslaan rafta qaar baa ooya qaar baa naqaskuu ku dhegaa dadka qaarkood qaar baa naqaska laga raadiyaa markay qoslaan naqaskaa jiq ku noqonaya dadka kala duwan waa waxaan qofka xukumi karan lakiin waxaa loo jeedaa qofku caadaha ka dhigin rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaas oo jeer baa dhacday caaisha waxay ka warantay waxay aragtay iyadu waa rasuulka ma arag rasuulka oo qoslo oo hilibdaqihiisu u muuqday iyadoo waxay ka warramaysaa ogaalkeeda iyo araggeeda laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan intaas oo jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta uu qoslay ilaa daanjiriidka in la arkay rasul aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qoslay marka xaaladaha qaar dee ma xukumi kara lakin aduu dee caadaha ka dhigeen haddii warqadda xaggaa rin aad qosasho hadduu qofku salaamana aad gahda gurto un talawdi waa taas mushkiladdu waa taas waayahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه نبقى وحو كسوا بحي كوح أصحابتي سكمدة أو يضحكون وسقسلية وقسل كذلك دري ويتحدثون شاكي سنية فقال النبي عليه الصلاة والسلام وحو كيري والذي نفسي بيده وعن كل أرتي الله نفتي دو قعنتي سكوشرتي لو تعلمون ما أعلموا haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay ciqaabta ilaahay agtiisa taalla iyo jahannamo iyo naaraha haddaa ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiira in yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa ooyihaydeen qosalkan iyo waxaanaa wadaan idinmay taalleen qosalkiina faraha badan meesha u ka bixi lahaa oohin baa ku bedeli lahaydeen uma insarafa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeet intaa intuu ku yidhi bu ka dhaqaqay asxaabtii wa abka alqowma qowmkiina wuu ka oohiyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam kelmaddii baa ku dhacday dabeetana oohin bay bilaabeen asxaabtii wa awxa allaahu ilayhi dabeete ilahi baa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxyooday yaa muxamed nebi muxamedow lima tuqanitu cibaadii addoommahayga maxaad u quusinaysaa addoommahayga maxaad quusta ugu ridaysaa yani dadku marna waa inay qoslaan marna waa inay ooyaan xaaladdii qosolka lahaydna inay qoslaan xaaladdii oohinta ahaydna inay ooyaan ilaahay isagaa dadka ka- kana qosliya kana oohiya qur-aanka ku- ku jirtaa soo ma inahu huwa adxaka wa abka ilaahay isagaa kana qosliya oo xaaladaha qosolkana keena xaaladaha ooyintana isagaa keena marka waxa weyan qofka inaanan quusan oo aan noloshii iyo farxaddeedii iyo qosolkeediiba inaanu ka bixin laakiin haddana saasoo ay tahay qosolkii inaanu jiidan qofka oo aanu ciqaabta ilaahay iyo xisaabta iyo waajibaadka saaran qofku inaanu ilaawin farajaca nebiyu sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi abshiruu bushaaraysta wasadiduu waxa wanaagsan sawaabka inaad samaysaan iyo waxa sidaa saxdaa ku dadaala waqaaribuu dhadhaweeya waajibaadka idin saaran wada gudan kari maysaane isxil saara uun oo wixii aad qaban kartaan qabta waxba ha karanina waa xadiis saxiixa sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalem